weliba geegasi rasmigan ku bilowday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayo doorashadii muddada dheeraa la sugay ee minka hoosa taasi yoo ka been toddoba xildhibaan oyo ku mid noqdo doonan ah xildhibaanada baarlamaanka shanaad ee jamhuuriyadda soomaaliya doorashada yaa weliba ay ka bilowtay jago degan iyadana ammaankiioo adkaayana ciidamada amisom militari dowladda dhexe iyo ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya weliba doorashada minka hoose laka bilaabay hiraabtan afar beled oo shale eelay garwaalo asharaaf iyo weliba ogaaden beelo eylo oo saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka ka heli saddex kursi welina ha sharaxaya tumiila musharax oyo kijaranga saddex xildhibaan oyo kijaranga baarlamaanka waqtishi dhammaadi beelo eylo oyo ka koobanta saddex lafa weliba yo shal heleena bahoraad geedafade inaasiya kursiga bahoraad weliba antartamayay guddoomiyaha baarlamaanka waqtisha sii dhammaadaya maxamed sheekh cusmaan jawaari wasiirkii hore ee horumarinta cabdiraxmaan sheekh ibraahim iyo axmed aadan buule intii inbilaabagna codaynta weliba tanaasulaya axmed aadan buule oo siicadda intiiuusa hor istaagi ergada ka dhawaaqi intiiuusa siisjeenisku kubayi tartanka kureed weliba askarayla musharax oo shalhaayana maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo cabdiraxmaan sheekh ibraahim ergadii markiiyo coday weliba laka dhawaaqay natiijada codka taasay oo wareegkooda isakabadii maxamed sheekh cusmaan jabaari odad iyo diirayn afartii shan codda meele musharaxii la tartamaaynu isheli lii cod weliba natiijada doorashada ka dhawaaqday guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka federaalk soomaaliya marwe deeqo yaasiin xaanshi gudinka doorashooyinka dalban waxaana gudoomiye ku-xigeenkeeda deeqo yaasiin oo joogto magaalada baydhabo waxaan mahad weeyaan sida wanaagsan oo ay doorashadan u dhacday waxaa kursigan ka codeeyey konton ergo waxaa isugu soo haray tartanka maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo cabdiraxmaan sheekh ibraahim waxayna kala heleen maxamed sheekh cusmaan jawaari wuxuu helay afartan iyo shan cod cabdiraxmaan sheekh ibraahim wuxuu helay shan cod sidaas darteed waxaa kursigan ku guulaystay oo ah xildhibaanka cusub ee laba kun iyo lix iyo tobanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaani
markiiuusu guulaysadii musharaxa ekas guddoomiye baarlamaan federaalk soomaaliya master maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo hadalo goobtuusa oo mahadnagow guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo ergadii doorati aqbali codsashe uuse injeedi markiiuusa kijari olaha baarlamaanka welina uuse eray koonfur galbeed dhammaan beesha maanta kursigeeda meesha u codaysay iga guddooma salaan diiran iyo mahadcelin kal iyo laaba malaadyada iyo salaadiinta kursigan wakiilka ahaa waxaan rabaa inaan xusuusiyo lix iyo labaatankii sebtembar oo sanadka kale inaan kursigii idinka aad matalaadiisa ku lahdeen golaha shacbiga aan idin soo celiyey waxay ahayd lix iyo labaatankii sebtembar maanta oo ay bisha oktoobar joogto sideediina waad ii soo celiseen waad mahadsantihiin ammaano weeyaan aan ilaalin doono insha allah waxaan aad iyo aad u rajeynaa mahad gaar aan u celiyo dhammaan labada guddi heer federaal iyo heer gobol sida wacan iyo dimuqraadiyada iyo daahfurnaanta ay maanta u abaabuleen ayadoo qof walba qanacsan yahayna meesha uu ka qaadanayo wixii carabkiisa iyo nasiibkiisa ay ummaddiisii ay u go-aamiso waad ku mahadsantihiin dhammaan guddiidina sida oo mihnadyahanimada aad u shaqayseenna waa arrin xusid mudan sidoo kale faramaha midoobay kaalinta ay fulisay iyo taardumeynta ay samaysay waa ku mahadsanyihiin guddiyadiina iyo dhammaan muwaadiniinta reer baydhabo sida wanaagsan ay maaragtaa u martigeliyeen ergooyinka iyo nidaamka ay u ilaaliyeen amnigana waa ku mahadsanyihiin wasalaamu calaykum giidifado oo ka tirsan iyo weliba ka tartamena lamahan raab oo shalhaayana xildhibaanad hore ee foosiyo maxamed sheekh iyo weliba casiiso cabdulaahi macalin weliba codsi dhiblaan-o iyo diraan konton oda iyo helay foosiyo maxamed sheekh dareenkayga ma koobi karo mana idiin sheegi karo aad iyo aad iyo aadan u faraxsanahay maadaama aan naqday gabadha ugu horraysa oo koonfur galbeed ka soo baxday aadaan ugu faraxsanahay aad iyo aad kursigii saddexaad iyo weliba ka tartamay ilaa toddoba musharax welina hayana kursiga inka adag ee laka tartama intiisu socday doorashadii raabto welina ka bahaya xildhibaan cusub oo laka magacaabo daahir cabdulaahi kaasay saheli labaatiyo siyeed cod beele garwaal oo iyo kale xildhibaanadan hal kursi weliba bahaya xildhibaan hora ibraahim yarow isaaq kaasow saheli dhammaan codadka kontay koog erga kureed markiya istanaasuli ruqyo sheekh axmed oo yeela tartamaasi xildhibaanka ruqii sheekh maxamed xasan oo ku socda beelle reer garwaala oo markii hore hanad sharaxi xildhibaannimo oo tolkay gudaashi hanad sharaxi way ogaadasaan markii waltarka iyo anagoo mulkiyeylan galla miirkay tamaam eeye way ogaadasaana walaalka ibraahim yarow antanaasuli assalaamu calaykum calaykum salaam
guuli doorashada xildhibaanada idoorada dhan dareenka iyadan fayliyey wali in mahadiyay ilaahay subxaana wa tacaala marka koowaad ka bacdi wali mahadgaaran nagay ergada ee tolka oo reer garwaala oo sacdalabiyada iyo dooradeen kalsoonidii oo isiyeen iyo oo maraaqa hor socdow iyadan ka mahadiye tolka oo dhan ee guud ahaan maamulka ee shirka iyo ergada ee doorashada dadka ma guddiga maamulaay iyo goobjoogayaasha oo dhanna mayle raawisen mahadiye mayle raawis ee markhaati ku haytid aan iidanka faraxsana hadal badan meertora gabartii intanaasul iyo walaalahaytid doorashadii kula qiib galli oo iyana mayle raawis ee aan doorashada kugu guulaysiin iyana iidanka mahadsanta inay tartanka ugu qiib galla oo doorashadii ogolaata oo mayle raawis ee inay codkii habahi iyo ka qanacda iyo ogolaatin iidanka mahadsanta جزاكم الله خيرا تاسعك كوبيك السلام عليكم lamada kursi ee beele ashraf weliba aan tartamaasay ilaa afar musharax oo lama kumidayo hayana xildhibaano ku tirsan baarlamaanka waqtisha sii dhammaadahaya welina meelaha ku bahaya shariif maxamed cabdulaahi oo usheli konton kow od ee ergidii waldooradaasi meelo shariif maxamed oo la tartamaayo usheli codsee shaleediisa بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين marka lasdooradaw macnaha jemay ahaa mas-uulin la saaraw wakaalad waaye wakaaladaasna maylan ku baahanyaa in dadkii daddooradii ra-iijo laka cabira marka maysan sheegay dhammaantigiisan oo mahadsan xelkaysan i saarteen maysan sheegay in aan ka shaqeeyi doono guud ahaan maslaxadda ummadda soomaaliyeed walayka jarta gaar ahaan degaanka laha oo dooradii ee usuuna mayla raa'idanojay inaan ka masida may kaleeto rajeeyaya in ana siinka ceeboyna golihii liin dooradi wakiil dadka masili kora inaana nagada marka iyo oo la rooga wakti gaaban raabtoro la kooy masiinka dheerayaw mahadsantiin guddiga doorashadana mahadsanyi ergadana mahadsanta saaxiibkii la tartamaayana mahadsanyi contractigaas ama heliiskaas unaysan dhex marin oo ah walaayogaraadkay ah waayo aragnimaday ah in aan anka adeeg ummadda soomaaliyeed oo barlamaankaas ka masila oo walaagidanooja anduwanaada arrintaas isin dhiibiteen anigna maya xukuma dooneen waayaha socod haddii la noolaado in aana kontaractigii dhinagay ku oofi iyo in kaleeto waayahaas ha socdiya caddeeyi doona laakiin aan maysiin sheegayha siin ballan qaadayha ka tala jaraha in aananka adeega marlamaad ummadda soomaaliya dantiya iyo deegaankan iyo inaan siinka masilo iyo meelaraay siin ballan qaade marlamaadii mar saddexaad iyo mar afaraad maadsinyin guddiga doorashada iyo ergada iyo dhammaan inti intiro ha ku qiib galli mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmat ullah sidoo kale da kursiga kale ee beele ashraaf iyo weliba ka tartamayna cabduqaadir shariif xasan sheekh aadan iyo weliba bashiir maxamed welina kursiga ku guulaysiday xildhibaan hore cabduqaadir shariif xasan sheekh aadan kaasoo saali afartan iyo shan cod iyadana li-odna iyo humaadeen sidaasayna weliba hakabeeya cabduqaadir shariif xasan sheekh aadan kursiga beelo ogaadeen weliba ku guulaysidaya cod oo dhiblaanan is helaya xuseen cabdi xalane ousu ku mid ahay xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya bismi illaahi raxmaan iraxiim Eh, runtii maanta eh, saad ula socotiinba waxaa dhacday eh, doorashada xildhibaanada federaalka aqalka hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Eh, waa doorasho dadban oo ka duwan doorashadii labada kun iyo labaiyo tobankii Eh, waa doorasho eh, konton iyo kow qof ay dooranaysa xildhibaanka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta ergadii aniga ay dooratay inay cod runtii eh, aad u wanaagsan ay siiyeen kalsoonidana ay ay siiyeen ee dareenkayga iyo shucuurtaydana ee kuma soo koobi karo ee waxaan u ballan qaaday markii horena aan u sheegay in waddanka Soomaaliyeed aan horena ugu soo shaqeeyay ahaana ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dawladda kumeed gaarka wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xildhibaanna aan hadda ahaa haddana aan runtii kalsooni badan qabo oo markii hore xildhibaanimadu hal qof baa soo qoray laakiin maanta waxaan haystaa awooddii shacabka oo runtii ee aan ku xisaabtamayno ee waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan noqdo xildhibaankii shanaad odogtiino ilaa toddobaatan xildhibaan koonfur galbeed ay ka tartamayso nasiib inaan u yeesho inaan noqdo xildhibaankii shanaad maantana waan ku faraxsanahay ee dareenkayga uma soo koobi karo aad iyo aad baad mahadsantihin doorashadii geegadhiidi weliba kabaayi ilaa toddoba xildhibaan oli ku mid iyo haayanga xildhibaanada hadda ka jaranga baarlamaanka waqtishaysii dhammaaday welina jare hal isbedel oo xildhibaan kukoya jilibka naasiya kaasi oo xildhibaan daahir cabdulaahi owse bedela doona xildhibaan saado aadan abaadire guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban koonfur galbeed soomaaliya yaa ku hadali markiyaha dhammaati geega doorashada usocona xusiinti geegi yeeta maalinta koobad ee doorashada inti safayliyahan dhammaati islamarkaasina shaqadiyo safayliya ongudan dhalinyaroilahan dobari intee ku qayb qaadan doorashadan usoo mahadnagoonu weliba usi eray بسم الله الرحمن الرحيم آه، meediyaha waa idin soo dhawaynaynaa maanta sidaad la socotaan waxaa wejigii koowaad ee doorashooyinka ee, ee, xildhibaanada aqalka hoose ee koonfur galbeed ka soo galayay lu- uu ka bilowday xarunta aad u jeedaan maanta ee baydhabo ee, doorashada sidaad la socotaan halkan waxaa yaalay lixdan iyo sagaal kursi oo aan u kala qaybinay inay u dhacdo doorashadooda saddex eh, saddex weji wejiga koowaad oo ka kooban saddex iyo labaatan kursi iyo iyo kan labaad oo isagana sidoo kale ah iyo kan saddexaad oo isidan isagana saddex iyo labaatan ah maanta ilaahay mahadiis sidaad u socot aad la socotaan qabanqaabada aad arkaysaan waxaa noo bilowday doorashadii ugu horreysay oo ay maanta ay qabsoomayaan ugu yaraan siddeed kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose Een, eh, sidaad la socotaan een, eh, doorashadan waa doorasho dadban oo markii ugu horreysay ee waddanka ay ka ee soomaaliya ka dhacdo waxay u baahan tahay ee, tijaabadii ugu horreysay waaye maanta waxaan rajaynaynaa tiimamkii loo soo tababaray arrimahan inay qabtaan howlaha ee ee horyaalo inay si fiican ugu soo bixi doonaan ayaan rajaynaynaa waxaan ku kalsoonnahay ee, ee, tiimamkii loo tababaray inay shaqadooda si fiican u gudan doonaan een, ee, fayskan koowaad saa aan idiin sheegay saddex iyo labaatan uu ka kooban yahay ugu yaraan kootada haweenka afar kursi oo loo asteeyey ayaa ka soo geli doonta haddii aan la idmo marka waxaa nala joogo oo na soo booqday maanta guddoomiye ku-xigeenka guddiga federaalka ee, marwa deeqo oo iyadana haddana soo gaartay si ay u kormeerto doorashooyinka iyo habsamay u socodkooda